waxaan ahay dubad cali cami oo ka mid ee odayaasha gaaris dadka xoola dhaqadka ana duq u ah arrintan suuqa horta sidaad og tahay waa arrin soo nonoqotay markii xaqiiqdii laga hadlo dadka mar walbaba ay saamaysana waa un dadkii danyarta ahaa waxaad og tahay meesha hadda gubatay inay ahayd meeshii dadka badan uu ku ganacsanayo nin dukaan haysto nin shah kariyo nin wax caws gado suuqaba waxaa dhinacii uu ka noolaa wey khasaaraha intuu yahay annaga ma sheegi karno khasaaro weyn baa ka dhacay meesha wuuna soo nonoqday waxan soomaalidu waxay dhahdaa hadal haan ma buuxso waxa loo baahan yahy waxaa weeye in dadka loo gurmado countiga iyo dowladda weynbu waxaa la rabaa in la register gareeyo disaster inay dhibaata masiiba inay dhacday guddi loo bixiyo wax loo ururiyo dadka ay saamaysay dhibaatada la gargaaro marka waxaan hadalka kusoo koobaynaa waxan waa wax soo nonoqday dabka aminkuu bilowday horta waxay ahayd amin sidii la ii sheegay amin saqda dhexe laakiin haddii dabdamiyaal ay tagaan waxbay qaban lahayd laakiin ma ayna tegin waktigii la rabay kolleyba ilaahay baa dadka maslaxadiisa hayaa laakiin dadka wuxuu u baahan yahay in loo gurmado dowladda hoose iyo dowladda koreba dadka muslimka ahe gaaris jooga ee ehlufadliga ahe wax haystayna dadka wax ha taarto county governmentkana ha soo baxdo oo sidii la rabay ha u soo baxdo